ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada xarkada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisin ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin deegaan dhacaduleedka magaalada kismaayo qarax khasaare lagu gaarsiiyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa ka dhacay magaalada jowhar ee shabeellaha dhexe gaarigaasha man ayaa ciidamada shisheeye ee burundi waxaa qarax lagula beegsaday garoonka diyaaradaha ee magaalada jowhar dowladda federaalka ayaa sheegtay in hay-ado shisheeye ay ka dambeeyeen falkii kufsiga naxariistarrada ahaa oo dhowaan magaalada afgoy lagu geystay gabdho yaryar hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida ayaa ka hadlay cudurka koronafayres iyagoona baqay kala duwan u diray dadka muslimiinta iyo xitaa kuwa gaalada ah dowla diini ah ayaa loo soo xiray macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee deegaanka kuuyabarow ee shabeellaha hoose dowladaha yurub iyo ameerika ayaa fuquuqa dadka muslimiinta ah ee kuwa soo galootiga ku ah dalalkaasi uu ku dhaco cudurka koronafayres dalka faransiiskana waxaa ka dhacay weerar mindiloo adeegsaday oo dad lagu dilay oo u diyaargarooba warkaasoo dhammaystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkiyo fitan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisan ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin deegaan dhacaduleedka magaalada kismaayo wararka aynu ka helina duleedka magaalada kismaayo ayaa ku waramaya in rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo aada u hubaysan ay weerar ku qaadeen difaacyo ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka singaleer oo u dhexeeya deegaanada baarsanguuni iyo buulogaduuda weerarkan oo ahaa mid xooggan ayaa ciidamada maamulka jubbaland waxay ku qasbanaadeen inay saldhigga isaga cararaan ciidamadii mujaahidiinta ee weerar ku qaaday saldhigga ayaa la wareegay waxayna halkaas kasoo qanimaysteen qaar ka mid a hubkii iyo boosashkii ay ka carareen ciidamada maamulka jubbaland weerarkan ayaa dhacay subaxnimadii maanta oo waxayd ahayd waxaana ilaa iyo hadda mujaahidiinta ay ku dabi jiraan firxadka ciidamada maamulka jubbaland ee xerada isaga cararay wixii tafaasiila oo ku saabsan khasaaraha gaaray ciidamada maamulka jubbaland ee kasoo kordha warkan insha allahu wararkayaga idinku soo socdo ayaad dhegaysan doontaan qarax khasaare lagu gaarsiiyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa ka dhacay magaalada jowhar ee shabeellaha dhexe warkaas iyo war kale oo ku aadan garoonka diyaaradaha ee magaalada jowhar gaari gaashaaman oo lagu gubay ciidamada burundi waxaa inoo faahfaahinaya waryaheena maxamed ismaaciil xildhibaan ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle iyo xubno kale ayaa dhaawacmay kadib qarax ka dhacay saldhigga magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe dadka dhaawacmay waxaa ku jiray guddoomiyaha deegaanka ceelbaraf iyo laba askari waxaana suurtagal ah inuu khasaaraha intaasi ka badan yahay xubnaha dhaawacmay waxaa loo qaaday xarumaha caafimaadka sida loo daaweeyo qaraxan ayaa dhacay saacada yar kadib markii qarax kale ka dhacay garoonka diyaaradaha ee jowhar kaasoo lala beegsaday qaar ka mid ah ciidamada shisheeyaha qaraxa ayaa haleelay gaari taw ah oo ay saarnaayeen ciidamo ka mid ah shisheeyaha halkaasi duulaanka ku jooga waxaa la sheegayaa in askartii gaariga saarneed ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen qaraxa gaariga ayaa lagu soo waramayaa inuu qaraxa burburiyey qaraxyadan waxaa ka dambeysay xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dagaal adag kula jirta shisheeyaha iyo dad kala shaqaynaya dowladda federaalka ayaa sheegtay in hay-ado shisheeye ay ka dambeeyeen falkii kufsiga naxariis darrada ahaa oo dhowaan magaalada afgoy ee shabeellaha hoose loogu geystay gabdha aad u yaryar weriye abuubakar ayaa warkan inoo faahfaahinaya dowladda federaalka oo u muuqato inay hadda ku baraarugtay kufsi toddobaadkii lasoo dhaafay degmada afgooye ee shabeellaha hoose lagu geystay gabdho aad u yaryar oo da-doodu ay tahay afar jir iyo saddex jir ayaa bilowday inay ka hadasho falkan falkan naxariis darrada ah oo aan la ogeyn cidda geysatay ayaa maalmihii lasoo dhaafay si aadaha ugu baahay baraha bulshada iyadoona warbaahinta gudaha ay siyaabo kala duwan uga hadlayeen warbaahinta ku hadasha afka dowladda federaalka oo aan inta badan looga barin inay baahiso wararka noocan oo kale ah ayaa markaan tabisay maadaama inta badan kufsiyada ay geestaan ciidamada dowladda wasiirka warfaafinta dowladda federaalka maxamed cabdi xayar maareeye oo ku hadlayay afka dowladda federaalka ayaa sheegay in falkaas ka dhacay degmada afgooye ay maalgelinayeen hay-ada shisheeye kiisas badan oo kuwan la mid ahna ay ku lug leeyihiin waa sida uu hadalka u dhigaye wax aan bini aadan lagu tilmaami karin lagu cambaareeyo ficilka ugu xun wax sameeyey lagu cambaareeyo ayaannu ku cambaaraynaynaa ficilka ka dhacay afgooye ee lagu waxyeeleeyey loogu xadgudbay laba carruura oo sebi ah waxaa halkaa ka dhacay laguma sheegi karo waxaa dadka qaarkiis ku tilmaameen ay yidhahdeen waa kufsi waa tacaddi iyo weerar loo geystay magaca soomaaliyeed waxaa la helayaa haddii si fiican loo baadho hay-adihii maalgeli aa la helayaa horay u sameeyeen gabdha yaryaroo carruuraho saasoo kale u sameeye waa ficil soo jiray oo magaca soomaaliyeed lagu dilo soomaalidu waa dad diin leh waa dad dhaqan leh laakiin waa la baabiinaya magacooda falalka kufsiga ah ayaa inta badan looga bartay ciidamada dowladda federaalka balse mararka qaar waxaa dhacda inay falka geystaan dad aan ciidan ahayn kuwaasoo ka baxsada goobta ay falka ka geysteen waxaana falalka nuucan oo kale ah muddooyinkii dambe ku soo badanayeen deegaanada ay ka taliyaan shisheeyaha dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida ayaa ka hadlay cudurka coronavirus iyagoona baaqyo kala duwan u diray dadka muslimiinta iyo xitaa kuwa gaalada ah waa kan weriye salmaan axmed hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida ayaa markii ugu horreysay waxay bayaan ay soo saareen ay kaga hadleen cudurka koronafirus oo aad la socoto in bilihii ugu dambeeyey uu ku dhuftay qaybo badan oo ka tirsan caalamka islamarkaana nolosha dhaafsiiyey kumanaan kun oo ruux oo ka mid a dadka ku noolaa adduunka bayaankan oo ka kooban shan beej islamarkaana ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee saxaab waxaa ciwaan looga dhigay waddada ay bani'aadanku kaga bixi karaan caloosha nibiriga ay ku jiraan iyadoona bayaanka lagu soo gudbiyey dardaaranno ku aadan cudurka coronavirus horodhaca bayaanka waxaa looga hadlay ee dhibaatooyinka uu cudurka coronavirus keenay oo ay ka mid tahay in dadkii oo idil ay dareemayaan ee murugo xeel dheer islamarkaana caalamka oo idil uu noqday wax u eg xabsi ee dadkuna ay laasimeen guryahooda sidoo kale la xiray goobihii ganacsiga dhaqaalihii iyo ganacsiga dowladaha qaarna uu dhulka galay waxaana la sheegay in arrimahaas oo idil ay bedeleen mawaasiintii iyo halbeegyadii ay ku socdeen dadka bani'aadamka ah islamarkaana cudurkan uu mashquuliyey ee ciidamada dowladaha caalamka ee sheegan jiray inay awood leeyihiin ee bayaanku wuxuu sheegayaa inaanay jirin cid og halkay xaaladdu ay ku biyo shuban doonto maalmaha soo socda allah oo keliyana uu ogyahay ee waxa soo socda iman kara haddaba iyadoo arrinkaas laga duulayo ee waxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida sheegeen inay waajib ku noqotay in ummadda muslimka ah iyo xitaa guud ahaan shucuubta ku nool caalamka ay la wadaagaan ee waddada ay isleeyihiin mujaahidiinta alqaacida waa looga bixi karaa dhibaatadan caalamiga ah waxaana bayaanka lagu sheegay in hadafka uu yahay in loo naseexeeyo oo khayr loo dardaarmo dadka muslimiinta ah sidoo kalena bayaan dacwo oo ku saabsan inay diinta islaamka qaataan ee loo diro ee dadka gaalada ah ee aan haysan diinta islaamka wuxuu bayaanku sheegayaa in asmadan iyo cudurka coronavirus uu bannaanka soo dhigay dacfiga iyo taagdarida ee dhaqaalaha caalamiga ah ee ay gacanta ku hayso dowladda maraykanka oo taageero ka helaysa ee sahyu saliibiyadda ee maalmo ka hor wuxuu bayaanku sheegay in dhaqaalaha caalamka uu sii kobcayey islamarkaana uu trump ku faanayay arrinkaas hase yeeshee si lama filaan ah markii uu soo shaacbaxay cudurka coronavirus uu dhaqaalihii maraykanka uu dhulka dhacay kadib markii ay shaqo la-aan noqdeen malaayiin ruux maadaama inta badan suuqyada caalamiga ah ay shaqooyinka joojiyeen dadkuna ay guryahooda ku jiraan bayaanka ibaahisay mu'asasada warbaahineed ee saxaab ee looga hadlayo cudurka coronavirus ee kana soo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida ee waxaa lagu sheegay in toddobaadyada uu cudurka coronavirus ka dilaacay caalamka gaar ahaan maraykanka khasaaraha dhaqaale ee maraykanka gaaray uu la egyahay labaatankii sane ee ugu dambeeyey dhaqaalaha maraykanka uga baxay dagaalka ka dhanka islaamka iyo muslimiinta ee uu ka horinayo caalamka waxaana mujaahidiintu sheegeen in allah casa wajalla awooddiisa iyo ciidamadiisu ay badan yihiin ee coronavirusna uu yahay jundi yar ama askari yar oo ka mid ah ciidamada allah casa wajalla uu soo dirsaday wuxuu bayaanku sidoo kale ka hadlay waxaa keenay in cudurka coronavirus laga helo meelo ka mid a waddamada caalamka islaamka taasna waxaa loo sababeeyey in ay tahay wax ay dadka muslimiinta gacantooda ku kasbadeen islamarkaana ka dhashay fogaanshaha ay dadka muslimiinta qaarkood ka fog yihiin manhajka u allah casa wajalla u dooray addoomihiisa inay ku socdaan oo ah qur-aanka kariimka iyo sunnaha nebiga sala allahu caleyh wasalam waxaana dadka muslimiinta ah loogu baaqay inay dib ugu soo laabtaan diintooda islaamka islamarkaana ay la dagaalamaan dhaqanxumida iyo fuxshiga ka jira qaar ka mid a waddamada caalamka islaamka oo aad la socoto in meelihii ugu khayrka badnaa ee caalamka islaamka oo dhulka xarameynka ah uu moxamed bin salmaan ninka lagu magacaabo ee dhexal sugaha ka ah maamulka alu sacuud ka furay ee shaneymooyin iyo goobo lagu tunto islamarkaana uu xabsiyada u taxaabay ee dadkii muslimiinta muslixiinta ahaa ee dhaqanxumidaas laga yaabo inay ka hadli lahaayeen ama ay ka dhiidhin lahaayeen waxaa sidoo kale asbaabaha keenay in cudurka coronavirus uu soo gaaro qaar ka mid a waddamada caalamka islaamka ay mujaahidiinta alqaacida u sababeeyeen in dadka muslimiinta ay khudlaamiyeen walaalahooda muslimiinta ee ku nool waddamo badan oo ka tirsan caalamka islaamka kuwaas oo la kulmaya dhibaatooyin xoogan waddamadaas oo ay ka mid yihiin shaam ciraaq wasiiristaan filistiin turkistan libiya maqribulislaam soomaaliya iyo meelo kale marka si allah casa wajalla uu dhibaatadan dadka uga dulqaado waxay mujaahidiinta alqaacida ku booriyeen dadka muslimiinta ah inay garab iyo gaashaan u noqdaan ee walaalahooda muslimiinta ee ku dhibaataysan waddamada uu bayaanku xusay ee aan soo sheegnay waxaa sidoo kale bayaanka fariin loogu diray dadka hantida wallaha siiyey ee muslimiinta ka tirsan iyadoona loogu baaqay inay u naxariistaan dadka muslimiinta ee fuqarada ah ee sidoo kalena looga baahan yahay inay daneeyaan agoomaha garoobada iyo qoysaska ay raggooda xiran yihiin ee sidoo kalena dadka muslimiinta ee dhaqaalaha haysta looga baahan yahay in hantidooda ay ugu tabarucaan oo ay kaga qayb qaataan jihaadka si guudna dadka muslimiinta ah wuxuu bayaanku ku boorinaya inay allah u toobad keenaan iyadoo si gaara dadka mujaahidiinta laftooda ee ku sugan tuquurta ee lagu waaniyey inay allah u badkeenaan naftoodana ay xisaabiyaan wixii khaladaad ah ee horey uga dhacayna ay uga toobadkeenaan wuxuu sidoo kale bayaanku baaq caam ah oo ah inay diinta islaamka soo galaan u diray shucuubta reer galbeedka ee sida ba-an uu u halakeeyey cudurka coronavirus dadka aan diinta islaamka haysan ee waddamada reer galbeedka ku nool waxaa loo sheegay in allah casa wajal awooddiisa ay arkeen ayna la gudboon tahay inay diinta islaamka qaataan kana soo baxaan diimaha munxarifka ee haystaan wuxuu bayaanku si aada isku dultaagay sida dowladihii sheegan jiray awoodda iyo kuwii ku faani jiray inay haystaan ciidamada ugu awoodda badan caalamka ay ugu taagheli waayeen fayraskan daciifka ah ee liita ee wallah casa wajal la soo diray taasina waxay muujisay in madaahirta iyo muuqaalada awoodda ay ku faanayaan aanay waxba ka jirin oo aanay u babacdhigi karin inay ka hortagto askariga ugu yar ee ka mid ah askarta wallah casa wajal la soo dirsaday sida bayaanka lagu sheegay dowlad diiniya ah ayaa loo soo xiray macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ah ee deegaanka kuunyabarow ee shabeellaha hoose waryamuudey ayaa warkan inoo faahfaahinaya dowradan oo loo bixiyey cabdulaahi ibnu mascuud ayaa socotay muddo toddobaad ah waxaana loo qabtay macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee deegaanka kuyubarow shabeellaha hoose kuwaasi oo tiradoodu ahayd soddon macallin fadliga uu leeyahay qur-aanka kariimka iyo kaalinta madaariista iyo qoyska muslimka uu ku leeyahay tarbiyada owlaadda ayaa ka mid ah waxyaabaha lagu qaatay dowladda qofka qur-aan akhrinaya aadaabta laga rabo ayaa aad looga sharaxay macallimiinta qaar ka mid ah macallimiinta loo soo xiray dowladda oo la hadlay alfurqaan ayaa sheegay in ay ka faa'iideen dowladani iyaga oo maktabka ka codsaday in looga celceliyo dowraadka noocan ah haddaannu ka warbixiyo dowladda naloo qabtay marka hore magaceeda waxaa la yidhahdaa cabdullahi ibnu mascuud waxayna socotay muddo toddobaad ah kutubta lagu qaatay waxaa ka mid ah risaalada la yidhaahdo dowr almadaaris walmujtamac waalusrati almuslima fii tarbiyati alowlaad kaalinta madaarista iyo mujtamaca bulshada iyo qowska muslimkaba uu ku leeyahay owlaadda tarbiyeenteeda ayay risaalada ku saabsanayd majaki magi ka bilaawa majaki masaalaana maalin xamsa dowrada meenun socotayaa muddo toddoba bere kolley dowrada allah subxaana wa tacaala kitaabkaas kitaaba inka falda badanyan oo ka qaadani rabbi subxaana wa tacaala rabbaaniyada iyo walbarashada oo wanaagsan ilaahay subxana wa tacala waafaqasi cid kasta imaanantay kamid agtana soon qaadan marka kitaabkan ka qaadani kitaabaan ka qaadani ma kamid ayana risaalada kamid ag fii dowratil fii dowri lmadaarasi walmujtamaci walusrati almuslima fii tarbiyati alowlaad dowladu mid daraardatay usbuuc daraardata mis ka qaadanay waxyaaba badan isku qaadan risaala fi duuri madarasa fi tarbiyat lowlaad iska qaadana waxyaaba badan ku faaidna ardayda heli tacamula iyo waalidiinta waxyaaba badan ka faaidna maasha allah marka dowladanagan wal badan ba ku faaidna ardayda qaadka tacamula iyo waalidiinta iyo isku xirnaashada ardayda iyo waalidiinta ay waxyaaba badan maasha allah ku faaidna si kastaba ha ahaatee maktabka dacwada shabeelaha hoose ayaa marar badan qabtay duuraad aqoontooda diineed sare loogu qaadayo bulshada ku dhaqan shabeelaha hoose dowladaha yurub iyo ameerika ayaa faquuqa dadka muslimiinta ah ee kuwa soo galeetiga ku ah dalalkaas ee uu ku dhacay cudurka coronafirus waa kan weriye maxamed ciise oo warkan inuu akhrinayaa dunida waxaa ku fiday fayruska korona oo ilaa iyo haatan ay u dhinteen in ka badan konton kun oo ruux meelaha uu sida ba'an u aafeeyey cudurka waxaa ka mid ah dalal dhaca yurub ameerika iyo iiraan muslimiin ku nool dalalkaasi oo ay ka mid yihiin dad soomaaliyeed ayaa ka mid ah dadka u dhintay cudurka dowladaha qaar ee qaaradda yurub iyo ameerika ayaa bilaabay inay kaalinta koowaad siiyaan dadkooda iyagoo faquuqaya muslimiinta safiyo tusmo oo ah fanaanad ku sugan maraykanka ayaa sheegaysa in dadka da'da ah ee xanuunsanaya iyo kuwo kale ee soo galootiga ku ah maraykanka marka ay xanuunsadaan aanan la siinin mudnaanta koowaad ee laga horumarinayo shaqaalaha dowladda iyo dadka caddaanka ah dadka la badbaadinayo ee horey loogu dhaqsanayo wixiibaa wuxuu noqday in dad gaara loo dhaqsado hadda dadka waaweyn oo kale ee xanuunsanaya waa dharkii looma helaya meel lama dhigayo marba hadday xaaladu cidhiirigaa gasho oo la yidhaahdo maaragtay intaasoo qof markay dhakhtarka timaado ee sariirihii yar yihiin waa dharkii yar yihiin yaa la badbaadin karaa waa iska garanaysaan dee dadkii dee inaga mudnaay ee awalba maaragtay iyaga dee laynaga horreysiin jiray ayaa dee la badbaadinayaa dee dadka dowladda dowladda u shaqeeya askarta dadka caddaanka ah iyagaa inaga horreynaya korona wuxuu kala geeyey qoysas isjeclaa oo ku wada noolaa guri qura imaajin masiiba intaa markay kugu dhacdo keligaa guriga dhex fadhido oona qofna kuwa imanayn markay nafta ku hayso ood xarbinayso oonan cidina ku dul joogsanayn ku taabanayn markaad maxaan ku dhaa dhimato oonan meydkaagii la maydhin oo jinaase laguu samaynano mar haddii sarirta intaa lagugu duuduubo haddii la doono lagu gubay haddii la doono maarata la iska kaa tuuray marka waxa ugu daran oo welwel kale wax weeyaan markaad hooyo tahay eed arkayso maanta ay watch maanta seven year old oo soomaaliya u dhintay toddoba sano ilmo jir oo soomaaliya u dhintay xanuunkan maanta waxaan haystaa ilmo toddoba sano oo weli noqon lix sano jira oon maaskan xataa xidhanaynin oo yar ilmahaagii oo xanuunsanaya marka lagu yidhaahdo ha kaaban ha dul istaagin marka lagu yidhaahdo maxaan ku dhahdaa meydkiisa ha maydhin ha aasan masiibo ka xuni horta ma jirto hooyadaa ad jeceshahay iyo aabbaha waalidkaagii oo xarbinaya markaad ay noqoto in aanaad gacantooda qaban karin wallaahi waxa weeyaan ninkaagii aad adduunka ugu jeclayadoo saas ah marka lagu yidhaahdo ha dul istaagin dadka waa la qaadaya waadhkaa la geynaya khalaas yurub baa wayna dhaantaa yurub xataa qofka intaa lasoo muqolofaaba la leeyahay dul joogso gabdho maxaan ku dhadaa nimankooda dhinteen marmar baaba loo ogolaanaya inay maaragtay dul istaagaan intaa wax loo xidho laakiin halkan wax lagu xidhaba ma hayaane mariyey lagu xidhaya baaba go-ayba marka sidaa darteed qofka waa la qaadayaa meel la geeyey ma garanaysid hadday doonaan maaragtay you never know waad sugaysaa inta lagu odhanayo qofkii uu dhintay maraykanka oo awood isbaday muslimiin badanna laayay dowladaha ku hayay cagajugleyn ayaa awoodi waayey in xitaa dadkiisa u helo adeegyada deg deg ah ay u baahan yihiin sida ay sheegayso safiyo maraykan wuxuu ahaa wadannada ugu kibirka badan ee ugu hanjabaada badan and you know how they play maxaan ku dhaha guard for people's lives waxay samayn jireen maantana way ka baahday way ka baahday waa dharkii sariirihii baa ka go'ay maaskii baa go'ay waxaad arkaysaan xataa tiyub tiyuubyadii maad aragtay airwayga dadka laga samaynayo dhan waa lasoo maydhaya tiyuub qof ka dhintay intaa lasoo maydhabaa qof kale lagu samaynaya weligeed maraykanka may dhicin reuse laguma samayn jirin qalabka caafimaadka qalabka caafimaadka maanta waxaa lagu samaynaya reusing lagu samaynaya oo markuu qofku dhinto tiyuubka intaa laga soo furo lasoo maydho baa maxaan ku dhahdaa a qofka kale lagu xidhaya macnaha waa masiibooyinka ugu waaweyn ee maxaan ku dhaha hadda dhacday weeyaan waxay qiyaaseen shan boqol iyo toddobaatan qof inay maalintii dhimanayso daily shan boqol iyo toddobaatan qof meel ay maalin kasta dhimanayso ka waran oo shan boqol iyo toddobaatanka qof keliya waxaan la isticmaalayna maryahay ku dhintaan baa lagu duubaya la qaadaya sariirteedii baa loo isticmaalaya dad kale la saaraya kusii dhimanaya tiyuubyadii iyo wixii ku xidhnaa iyo maxaan ku dhaha mashiinadii life supportigii wixii oo dhan dadkii kalaa lagu sii xidhaya xanuunkaas biyootinka inuu inaga tegayo marka lagugu sameeyo tiyuub qof dhintay laga soo saaray adi lagu gesho biyootinka inaad noolaanayso xanuunkaas inaga soconayo atinka yoomalqiyaamaha balanoo si fiican laynooguma sharaxinaysaan buu ku bilaabanaya hadda waa maryaha la wada tuuri meelaha uu aadka kaga jiro cudurka waxaa ka mid ah ingiriiska aamino muuse weheliye oo ah saxafiyad ku sugan ingiriiska ayaa ka mid ah dadka uu haleelay xanuunka tan ugu walwalka badan waxa weeye qofka marka la geeyo isbitaalka ayay tiri aamina iyadoo sharaxday waxay la kulmayaan dadka isbitaallada la geeyo tanuga walwalka badan waxa waaye qofka marka isbitaalka la geey aan isbitaal lama geyn alxamdulilah gurigaaga joog saa ilahan gurigaaga joog gurigaaga joog gurigaaga joog guriga laa joogaa haddaad neefta kuga ceshonta bas masoobac neefna maydu ilaahay maygu ceelin alxamdulilah xilligaan oo kale qadhow badanaa isaarnaa jirto hadda ayna saarno alxamdulilah dadka isbitaalka la geeyo waxyaabaha ugu daran oo ku dhaceeyo waxa waaye cidlo qofkaaga ambalaasta markii lagu amaba kula raaci karaba haddii inta isbitaalka lagu geeyo la cadeeyo oo laga helo test lagugu sameyn kasto ha tastiga wayba yareeyeenba test lagugu sameeyana macnaheeda waxaa waaye absolutamento agtaada qof ma imaanayso qofkii marka cidlo iyo argagaxa ayaa uga sii daraaya xanuunkii haaya hadday noqoto oo tii rabbi kuu timaado isbitaalka lagu geeyo ma rabin idinka dhexi laakiin realityga waxaa waaye dadkaaga waa lasoo wacaa qofkiina waa dhintaa la dhahaa idinkana ma imaan kartiin afar iyo toban berina weliba guriga inaa ku jirtiin waayo maadaama qof oo xanuunka haayo oo xanuunka u dhinta oo guriga idinkula noolaa marka waa cidla ciifsi la-aan dadka badanaa xaalad adagaa lagu jiraa waxaa socda iskudayo badan oo talaal iyo daawo loogu raadinayo korona oo mucjiso iyo argagax ku noqday waddamada isbiday awoodda ee ku faanay inay gaareen horumar caafimaad iyo mid ciidan halka warkan dhegaystayaal wasaaka idinkaga imaanaya waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambayntiina dalka faransiiska waxaa ka dhacay weerar mindiloo adeegsaday oo dad lagu dilay laba qof ayaa lagu dilay shan kalena waa lagu dhaawacay weerar mindiloo adeegsaday oo lagu qaaday goob ku taala koonfurta bariga faransiiska goobjoogayaal ayaa sheegay in ninka weerarka geystay uu galay dhismo lagu sameeyo kimikal islamarkaana uu mindidii u wato uu ku weeraray milkiilayaasha shirkadda iyo sidoo kale qaar ka mid a macaamiisha oo doonayay inay ka adeegtaan shirkadda ninkan ayaa kadib waxa uu soo aaday sida ay wararku dhigayaan dukaan lagu gado hilibka doonfaarka halkaasoo mar horeba ay kasii carareen dadkii ku sugnaa maadaama ay maqlayeen qayladhaantii ka yeeraysay halkii uu weerarka ku qaaday goobtan hilibka doonfaarka lagu iibiyo ayaa sidoo kale ninkan waxa uu ka geystay weerar lamid ahaa kii kale wuxuuna labada goobood ku dhaawacay dad gaaraya toddoba qof ilaa wareedyo kale ayaana sheegaya in dadka la dhaawacay ay shan gaarayaan warbaahinta gudaha faransiiska ayaa sharaxaad ka bixisay ninka weerarka geystay waxayna sheegeen inuu ahaa nin soddon iyo saddex jir ah oo u dhashay dalka suudaan booliiska magaalada uu weerarka ka dhacayna waxa ay sheegteen inay gacanta ku dhigeen ninkii weerarkan ka dambeeyey ujeeddada weerarkan ma cadda laakiin wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka faransiiska ayaa waxa uu sheegay inuu ahaa weerar argagixiso xilli uu booqasho magaaladaas ku joogay warkii subaxnimo wasaaka idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal waynaga intaa